bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal raafayla ka dhawaada warka heeraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayta qodobada warka aan isinku dhugun soo doontan haddii ilaahi raallukunagada weli ku mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo rooji in hay-adaha dowladii ogolaan heshiisiya ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal ku suubiya degmooyin ku tirsan gobolka banaadir dad hor leh oo cudurka covid tumisagaalanka amooday gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho dagaal ku dhihi duleedka kismaayo iyo khasaaro ku dhaladay qaraxda kadili sarkaal ku tirsanaya ciidamada dowladda ee soomaaliya iyo maleeshiyaad ku tirsan xoutiyiinta oo duqeyn ka dili rafael dhegeystayaal weliba waa hiraabnimo axad e taariikhda weliba ka beeganta siyeedka ee todobada bili siyeedaad siyeedka bili siyeedaada agosto sanadka labada kun iyo labaatii kowda dhegeystayaal intaas weli hayna qodobada warkaan ankudoor kulan saaxiib beelaha ka dhawaada warkii oo faahfaahsan rafael dhegeystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uu soroojiyey in hay-adaha dowladii ogolaan heshiisa ama is-afgarad kasta oo taabadow siyaasadda dhaqaalaha iyo weliba amniga dalka madaxweynaha oo tixgeliyo duruufaha siyaasadeed iyo weliba habsamay socodka hanaanka doorashooyinka dalka waajibaadka dastuuriga ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta xaqiijinta iyo weliba qiimeynta heshiisyada iyo is-afgaryada dalkaana usala galow dalalka kale hay-adaha iyo weliba shirkadaha caalamiga eh weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saaray qodobadan kow weliba heer madaxweyne lakahakey ilaayo doorashada kureed heshiisyadeed hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulinta ayou la galaan dalal kale hay-adaha iyo weliba shirkadaha caalamiga eh lama waliba reebana ilaayo doorashada kureed in wasaaradaha iyo ehedaha kale ee dowladda iyo magaca dowladda federaalk soomaaliya ku galan is-afgarad ama wadahadallo saameeyo mustaqbalka dalka madax banaanida qaranka seeraha duleed iyo weliba badeed ee dalkaana saddex waliba la roojiyey in heshiisyo ama is-afgarad ganacsile lagala dowlado kale inta doorashooyinka dalka laku guda jara afar sida ka cad war-saxaafadeedkii hakubay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya toban sagaalkii janaayo ee sanadkii lahadhaafi lamada kun toban siyeedkii oo qeexay inaynan bii korna hantida danta guud waan lansaxii korna heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta kireynta weliba qaab kasta oo la xiriira ee kamacaashka hantida danta guud shan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weli farayay dhammaan hay-adaha dowladda inay ilaaliyeen sharafka qarannimada iyo weliba horumarka laga tilaabsaday sanadihii in dambeeya kaaseyt welibahay war-saxaafada kubahi villa soomaaliya ciidamo ku tirsan booliska soomaaliya ayaa weliba xalay howlgalo amniga laka xaqiijiyo islamarkaana dad badan laha qobqoodiyo kusuubeen ah degmooyin ku tirsan gobolka banaadir howlgalka oo inta badan laku suubiya xaafado ku tirsan muqdisho weliba ciidamada iyo kabeegsana guryaha qaar oo bartilmaameed anhaye hanaseyte oo dad badan iyo ka hirhireen tali ku-xigeenka lamaad ee ciidanka booliska soomaaliya zakiya xuseen axmed weliba ayaa sheegtay in howlgalka ciidamada booliska iyo qabqowdan dad fara badan oo haayay haanu isticmaalay waan ka ganacsaa walyaabo maanka dooriyow saasoo kale weliba ayaa sheegtay in howlgalka ciidamada iyo onkajo haween cabasho markaas kakoyti qaar ku mid ah shacabka magaalada muqdisho oo xaalado amni daro markaas ka sheegadaya taliyaha booliska gobolka banaadir iyo maamulka gobolka oo iskaaladow waana kujawabow cabasho kakoyti bulshada weliba howlgallo ku fuliyana dhammaan degmooyinka gobolka banaadir howlgaladaasayto markaas laha qobqowday dadka maanka maandooryaalka isticmaalo weliba ahaanka ganacsooba howlgaladan weliba ayo ka jawaabeena cabashooyinka bulshada markaasi gudbiyaan ha ku gudbiyayeen madalla ila wadaag qadka sagaal sagaal hal iyo weliba ciwaanada bulshada oo si toos ah aan kala xiriray ciidanka booliska iyo arti taliya zakiya howlgalkan ciidanka booliska soomaaliya xalay ku suubiyeen degmooyin badan oo ku tirsan gobolka banaadir waliyaa ku toosay xeelad toddobaadihii la dhaafi shacabka magaalada muqdisho qaarisho markaas ku owaadeen kooxo waysan oo dadka dhiyow ama ka dhaco moobeelada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya weliba warbixintii maalinle ee xogta fayruska corona ee ka sheegtay in la diiwaangeliyey lixdii saddex xaaladood cusub oo covid toban sagaal eh afartii siyeedkii saac laha dhaafi toban qof yan amudi walibana ka bogsatay soddon afar qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya maruuf wasiire abikar nuur weliba ay caddaeytay in xaaladaha cusub ee laka diiwaangeliyay gobolka banaadir konton puntland sagaal galmudug sade iyo hirshabeelle hal qof oo soddon iyo lama kumid a bukaanada la xaqiijinayo hayan migel meelo soddon iyo kown iyo eyenbilan tirada xaaladaha covid toban sagaal ee dalkalika diiwaangeliyay walibay deertay toban shan kun todoba boqol siyeed siyeed walibana bogsatay todoba kun todoba boqol labaatan sagaal guud ahaan siyeed boqol afartii todoba qof oo kale yaan amuuday cudurka marwuuf wasiir abikar nuur weliba bulshada ku xusatay inay qaadan talooyinka caafimaad ee la kelow khubrada caafimaad ee ka takhususiyo weliba wacyigelinta kale ee bulshada laka ogeysiyo khatarta cudurkan oo dadka insheeno kora maadaama markale halamaka calay helista cudurka covid toban sagaal waanay markaas ka dadaalaan qaadowka talaalka cudurka covid toban sagaal dagaal ku dhihi duleedka magaalada kismaayo iyo weliba khasaaro ku dhaladay dagaalkan oo jeysaday khasaaren iskajara dhimashyo dhaawac oo dhexeeyay ciidamada dowladda iyo haan jubbaland oo dhine ah iyo weliba al-shabaab waliba uuse ka dhiyay deegaanka barzanguni oo ku mid ah deegaanada hooseoo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dagaalkan waliba ka dambeeyey kureed markii al-shabaab weerarayo ka qaadan saldhigga ciidamada ee deegaanka barzanguni oo ka leeyin walibana dadka deegaankiioo sheegan ah in dagaal culus melasayti ku dhihi al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi weliba ee sheeganah in weerarkaasi oo ka dileen siyad askari oo ka jara sarkaal magaashi oo ka sheegan yuusuf aadan saasoo kale markaasi oo qabqowsadeen ama qobadan shanqori oo nooca a k forty seven eh inkastoo iyon jarna warar madax banaan oo xaqiijiyi karo sheegashada al-shabaab deegaanka barzanguni ee gobolka jubbada hoose weliba dhowr jeer ku dhiyey dagaal culus oon dhexeeyay dagaal culus oon dhexeeyay ciidamada deegaanka ama ciidamada dowladda iyo weliba haan jubbaland oo dhiyow habahaato barbar dareereen howlgale ciidamada dowladda iyo kusuubiyeen deegaanan dhow magaalada kismaayo dhinihii kalena wararka kuwaa deegaanka hareero dheere oo dhowaan lakusaari al-shabaab weliba sheegaha in qarax miine meelasayti ka dhii qaraxa oo la fiirsaday kolooyin baawur oo markaasaytii la dararan taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi waliba taliyaha iyo weliba baawarshay ama iyo kasii jeedana deegaanka qaycad ee gobolka mudug oo dhowaan la wareegay ciidamada maamulka galmudug iyo weliba ahaan dowladda federaalk ee soomaaliya inti la xaqiijiyey sarkaal ku tirsan ciidanka dowladaiya kadhimada shankareenka dhaawacmeen sida uu xaqiijin saraakiil ku tirsan ciidanka oo kusugan qaycad taliyaha ciidanka dhulka jenaraal biixi oo maalmo boodiyey kormeero laka xaqiijiyo amniga goobihii dhammaan ee laka saaray al-shabaab meel dhegeystayaal war ka hiraabno sinkuwaha weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ankeeraan inka dambeyntii ankeeraan afarti shan maleeshiya laka dili duqeymo diyaaradeed oo isbahaysiga sacuudiga iyo jaysan weliba isku hormaadid toose oo kordhiyay bartamaha dalka yemen ilo military oo markaasi sheegeen ankeeraan ila milesho markaas lakadilidu qiimada labeegsiday galbeedka degmada sirwah milaseti oo in ku badan labaatan kalena markaas lakadili koonfurta degmadaas dhinaga kale telefishinka xootiyiinta ee almasiiriya t v waliba uusi sheegayay in isbahaysiga sacuudiga iyo duqeyn tumiy kow goobood oo markaas kayaala degmooyinka sirwah iyo raxaabah balse telefishinka ma faahfaahina khasaarihii ku dhaladay colaadihii ka cusboonaaday dalka yemen weliba markaas beegmani oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uus ergigii cusub magacaabay dalka yemen ergiga asaytoo dhaladay dalka sweden weliba markaas laka magacaabay hanis kaasaytoo markaas bedelay ergigii hore ee qaramada midoobey arrimaha yemen martin oo markaas xilkaasayti haayay muddo saddex sane ee warkii dhegeystayaal isinku dhugunsaaseen idaacadda raadiha baydhabo hiraabnimadan intaninka dhegniin xasan aadan khayr xasan joker iyo farsameeye warkan warnamada dhegaystayaal sidaasiyo nabadgelyo